yashuuca cutubka labaatan iyo saddexaad maalmo badan dabadood markii rabbigu reer binu israa'iil kana siiyey cadaawayaashoodii ku wareegsanaa yashuucana da'weynaa gabowna la dhacay ayaa yashuuca u yeedhay reer binu israa'iil oo dhan iyo waayeeladoodii iyo madaxdoodii iyo xaakinnadoodii iyo saraakiishoodii oo wuxuu ku yidhi anigu waan da'weynahay oo gabow baan la dhacay oo idinkuna waad aragteen kulli wixii rabbigu quruumahan oo dhan ku sameeyey idinka aawadiin waayo kan idiin diriray waa rabbiga ilaahiinna ah bal eega waan idiin qaybiyey quruumahan hadhay inay qabiilooyinkiinna dhaxal u ahaadaan tan iyo webi urdun iyo kulli quruumihii aan gooyey iyo xataa tan iyo xagga gabbalku u dhaco ee badda weyn oo rabbiga ilaahiinna ahu iyaga hortiinnuu ka tuuri doonaa oo idinka hor eryi doonaa oo markaasaa dalkooda hantiyi doontaan sidii rabbiga ilaahiinna ahu idinkula hadlay sidaas daraaddeed aad u dhiiranaada inaad xajisaan oo yeeshaan kulli waxa ku qoran kitaabkii sharcigii muuse iyo inaydnaan sharcigaas uga leexan xagga midigta iyo xagga bidixda toona oo iska jira inaydnaan quruumahaas dhex imaan kuwaasoo ah kuwa idinku dhex hadhay oo magacyada ilaahyadoodana marnaba ha soo hadal qaadinna ninnana ha ku dhaarannina hana u adeeginna hana u sujuudinna kolnaba laakiin rabbiga ilaahiinna aad u sii xajista sidaad ilaa maantadan la jooga yeesheen waayo rabbigu wuxuu hortiinna ka eriyey quruumo waaweyn oo xoog badan oo weliba idinka ninna idinma hor istaagin ilaa maantadan la joogo nin keliya oo idinka mid ahu kunbuu eryi doonaa waayo kan idiin diriraa waa rabbiga ilaahiinna ah siduu idinkula hadlay haddaba isjira oo jeclaada rabbiga ilaahiinna ah haddaadse dib ugu noqotaan oo aad u xajistaan kuwa ka hadhay quruumahan kuwaas oo ah kuwa idinku dhex hadhay haddaad guursataan oo aad isdhex gashaan oo iyana ay idindhex galaan markaas xaqiiq ahaan u ogaada inuusan rabbiga ilaahiinna ahu mar dambe quruumahaas hortiinna ka eryeyn laakiinse waxay idinku noqon doonaan siriq iyo dabin oo markaasay dhinacyada idinka karbaashi doonaan oo indhahana qodxan idinkaga mudi doonaan ilaa aad ka baaba'daan dalkan wanaagsan oo rabbiga ilaahiinna ah uu idin siiyey bal eega maanta waxaan mari doonaa jidka dadka dhulka jooga oo dhan idinkuna waad ku og tihiin qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan inaan wax keliyuhu ka baaqan kulli wixii wanaagsanaa oo rabbiga ilaahiinna ahu xaggiinna kaga hadlay laakiinse kulligood way idiin wada ahaadeen oo mid keliyuhu kama baaqan oo siday waxyaalihii wanaagsanaa idinkugu soo wada degeen kuwaasoo ahaa kuwii rabbiga ilaahiinna ahu idinkula hadlay ayaa rabbigu idinku soo dejin doonaa waxyaalaha sharka ah oo dhan ilaa uu idinka baabi'iyo dalkan wanaagsan oo rabbiga ilaahiinna ahu idin siiyey markaad ku xadgudubtaan axdigii rabbiga ilaahiinna ahu idinku amre oo aad ka tagtaan ee aad u adeegtaan ilaahyo kale oo aad iyaga u sujuuddaan dee markaasaa cadhada rabbigu idinku kululaan doontaa oo aad haddiiba ka baabi'i doontaan dalka wanaagsan oo uu idin siiyey